wakaalada wararka ee iran ee irna ayaa baahisay hadalka kamaal kharaasi wasiirkii hore arrimaha dibadda ee iran xilligii madaxweynihii isbedeldoonka ahaa ee maxamed khatimi kharaasi oo u warramaya shabakadda wararka ee aljaziira ayaa si faahfaahsan uga hadlay hanjabaadda uu sanadkii labada kun labaatankii ka jeediyey isla aljaziira oo ku saabsanaa barnaamijka nukliyeerka ee iran xilligaas oo ay taagnayd xiisadii u dhexaysay iran iyo reer galbeedka ee ka dhalatay heshiiskii nukliyeerka ee ay iran la gashay quwadaha adduunka sanadkii labada kun shan iyo tobankii kharaasi oo la hadlayay wakaalada wararka ee iran ee irna ayaa yidhi haddii jiritaanka iran halis la geliyo waa inaan bedelnaa mowqifkeenna arrinta nukliyeerka sida ay sheegtay irna dhowaan saraakiisha militariga iran ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in haddii israa'il ay damacdo inay weerarto xarumaha nukliyeerka ee iran ay taasi suurtagal ka dhigayso in iran ay dib u eegto barnaamijkeeda hubka waxgumaada ee nukliyeerka xiisadda u dhexaysa iran iyo hay-adda caalamiga ah ee quwadda atomikada adduunka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo i a e a ayaa sii kordhaysay tan iyo sanadkii labada kun sideed iyo tobankii xilligaas oo madaxweynihii xilligaasi ee maraykanka donald trump uu keligiis uga baxay heshiiskii nukliyeerka ee tehraan la galay tan iyo markaas iraan waxay ka baxday dhammaan xadkii heshiiska lagu dhigay barnaamijkeeda waxayna xoojisay kobcinta macdanteeda uraniumta ilaa iyo lixdan boqolkiiba oo ku dhow heerka samaynta hubka nukliyeerka oo ah sagaashan boqolkiiba dhanka kale xiisadda u dhexaysa iran iyo israel ayaa gaartay heerkii ugu sarreysay tehraan ayaa bishii hore weerar diyaaradeed iyo gantaalo ku qaaday israel kadib markii sida muuqata ay israel weerartay dhismaha qunsuliyadda iran ee dalka suuriya ayna ku dishay laba jenaraal oo iraaniyiin ah iyo xubno kale magaalada isfahaan ee iran ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay sida muuqata waxay la kulmaysay rasaas dhinaca israel kaga imaanaysay inkastoo ay ku hareeraysan yihiin magaaladaasi xarumo nukliyer oo xasaasi ah